بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم ويحرم على الصائم القبلة والمعانقة ونحوهما إن تحركت بذلك شهوته waxaynu ku soo jirnay soomkii iyo waxyaabihii ku saabsanaa waxyaabo qofka sooman uu ku afurayo iyo waxyaabo uusan ku afurayn wa yaxrumu waxaa ka xaaraama cala saa'imi kii soomanaa alqublatu dhunkasho ayaa ka xaraam ah waalmucaanaqatu qoorqooraysi ayaa ka xaraam ah wa naxwuhumaa labadaas wixii lamid ahaa ka xaraam ah in taxarakat haddii ay ku dhaqdhaqaaqayso bidaalika arrinkaa lasoo sheegay shahwatuhu shahwadiisu dareenkiisu haddii uu ku kacayo waxyaabaha lasoo sheegay oo dhan dhunkashadii iyo qoorqooraysigii iyo wixii lamid ah oo dhan ayaa xaraam ku ah weeyaan oo xaraam ka ah qofka sooman aana loo ogolayn inuu gacantii ku taataabto xaaskiisii iyo inuu dhunkado iyo in uu qoorqooraysto iyo haddii mathalanba dareenkiisu uu ku kacayo arrinkaas xaraam ayay ka noqonaysaa waa tii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin ayaa u yimid oo uu ka reebay arrimahaasuu u diiday haddana nin kalea u yimid wuu u fasaxay caaisha oo xadiidka warinaysay ninkii hore oo u diidayna waxay tiri nin dhallinyaraha ayuu ahaa ninkan dambe oo u fasaxana nin odayaho waayeela ayuu ahaa marka nin dhallinyaraha haddii un loo fasaxaba in uu haweenadiisii dhunkado isagoo sooman arrintaas haddii dareenkiisa ay kicinayso waa xaraam oo lama ogolo waa middaa loo diiday haddii aysan qofkan dareenkiisuba uusan ku kacayn odagii waayeelkaha iyo uu yahay sida aynu gaari doonnana karaahiye ayay noqonaysaa wayaxrumu waxaa ka xaraama cala saa'imi kii soomanaa dushiisa alqublatu dhunkashaa ka xaraama iyo walmucaanaqatu qoorqooraysi iyo wanaxwuhumaa labadaas wixii lamid a gacanta oo lagu taabto iyo in taxarakad waa haddii ay ku kacayso ay ku dhaqdhaqaaqayso bidaalika arrinkaa lasoo sheegay shahwatu shahwadiisu dareenkiisu haddii ku kacayo weeyaan wayaxrumu wa yusannu waxaa loo sunnaynayaa lahu saa'imkii soomanaa tacjiilu lfidri afurkii oo la dedejiyo iyo wa taakhiiru suxuuri suxuurtii oo la dibdhigo waaliqtisaalu mayrasho ayaa loo sunnaynayaa min alxadasi xadadkii uu ka mayrto xadadkii alakbari ee weynaa qabla alfajri fajarka ka hor uu ka mayrto waxyaabo badan oo sunnooyina ayuu halkaana ku sheegayaa oo qofka sooman loo sunnaynayo waxaa ka mid ah in uu dedejiyo qorka qofku afurka goormo ayuu dedejinayaa markii uu yaqiiniyo uu hubsado qorraxdii inay dhacday mar alla iyo markii uu yaqiinsado in ay qorraxdii dhacday markaas ayuu afurkii dedejinayaa ee weli iyadoo qorraxdii inay dhacdaba aan la hubinoo uusan hubsan taas ma ahan macnuhu markii uu hubsado qorraxda dhiciddeeda markaa kadib inuu afurkii dedejiyo markaas ayaa laga doonayaa suxuurtii inuu dib dhigana qofka ayana waa loo sunnaynayaa ummaddu dadku khayr ka zuuli mayaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa cajalu lfidra wa akharu saxuur inta ay afurkana dedejinayaan saxuurtana ay dibdhigayaan marka labadaasba waa sunno waxaa kaloo la sunnaynayaa qofku haddii uu xadathul akbar qabo xadadkii weynaa janaabadii iyo haddii uu qabo inuu ka mayrto inta aan fajar kuba dhalan si maalinkii oo dhanba uu u noqdo qof daahir ah waysannu waxaa loo sunnaynayaa lahu saa'imkii soomanaa tacjiilu lfidri afurkii oo la dedejiyo iyo wa taakhiiru saxuuri saxuur iyo suxuur labaduba way jiraan suxuur haddii la yidhaahdo oo siinka la godo cuntada la cuno weeyaan xilligaas xilliga wakti saxarka aroortii xilliga suxuurta cuntada la cuno weeyaan haddii suxuur la yidhaahdo haddii saxuur la yidhaahdana waa waa saxuur cunadii lafteedii kaasa wa taakhiiru suxuuri suxuurtii oo la dibdhigo ayaa loo sunnaynayaa dibdhiga la dibdhigaya waxa weeyaan lama ogolo in la gaarsiiyo heer uu shaki ku dhacayo heer uu shaki ku dhacayo inuu gaarsiiyo lama ogola oo abeeyow waagii ma baryey fajarkii ma dhashay mase ma dhalan heer shakiba uu ku dhacayo inuu gaarsiiyo lama ogolee inuu laakiin uu yar dibdhigo hameenka suludkiisa dambe uu halkaa gaarsiiyo weeyaan sunnadu uu dibdhigo ilaa haddii uusan ku dhacayn shakigaas waliktisaalu mayrasho ayaa la sunnaynayaa qubaysasho min alxadasi uu ka qabaysta xadaskii alakbari ee weynaa qabla alfajri fajarka ka hor si uu maalinkii oo dhanba uu u noqdo qof dahaaro qaba oo aan janaabo qabin weeyaan qayb ka mida maalinka walifdaaru afurid baa la sunnaynayaa cala tamri timir lagu afuro in tayasara haddii uu u fududaado timirtii ay u fududahay wa ilaa haddii oo kale uu timirtii u waayana fa calaa shayin shay inuu ku afuro ayaa la sunnaynayaa shaygaasoo xulwin macaan ama xuluwin kadalika sidaas oo kale haddii shaygaasna ufuran u fudud yahay wa iktaaru ducaa'i ducadii oo la badiyo ayaa la sunnaynayaa khusuusan gaar ahaan cinda alifdaari afurka agtiisa la badiyo wa iktaaru lqur'aani qur'aankii oo la badiyaa la sunnaynayaa akrintii qur'aanka wasadaqati sadaqadii oo la badiyaa la sunnaynayaa fii ramadaana ramadaan dhexdii waxaa ka mid ah waxyaabaha sunnadaa qofku inuu timir ku afuro haddii uu helayo waa sidii nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam haddii uu timir waayana shay kale ee macaan sida xalwadii iyo zabiibkii iyo shay kaleoo macaan inuu ku afuraa sunnadu tahay haddii uu shaygaaba helayo weeyaan haddii uu kaasna waayo wax kaloo macaan oo timirtii lamida u waayana biyaha qabow ayuu ka kabanayaa markaas waxaa sunnaha sidoo kale ducada iyo ilaahbariga inuu badiyo qofka soomani maxaa yeelay dadka ducadooda la aqbalo ayuu ka mid yahay ha badiyo marka ducada weliba si gaar ah xilliga uu afurayo ducada ha badiyo allaahuma laka sumtu wa calaa risqika afdartu wabika aaman wabika aamantu walaka aslamtu wacalayka tawakaltu sidaas inuu yidhaahdo ducadaas akriya nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam iyo ducooyinka lamidka ayaa la sunnaynayaa dahaba dama'u wabtallat alcuruuq wa habata alajru in shaa allah sidaas inuu yidhaahdo oo u ducooyinkaas iyo ducooyinka lamidkaaba u akriyo ayaa la sunnaynayaa gaar ahaan xilliga la afurayo sidoo kale in uu badiyo qur'aanka akrintiisa iyo sadaqada inuu badiyo bisha ramadaanna waa la sunnaynayaa nabiga markii la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kaana ajwad annaasi bilkhayr dadka kan ugu deeqsisan oo wanaagga xagga wanaagga dadka ugu badan buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan malakul jibriil baa la kulmayey markaasay qur'aanka isla akrinayeen marka sidaa in bisha ramadaan qur'aanka akriskiisii loo badiyo iyo sadaqadii iyo deeqdii da dabaysha wuu uga dheereeyey xagga sadaqada iyo khayrka nebiga calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan markii la gaaro si gaara saas waa kii ah xadiidka macnihiisu sidaas ayaa sunnadu tahay marka walifdaaru afurid baa la sunnaynayaa cala tamri timiruu ku afuro inta yasara haddii uu u fududaado wa ilaa haddii kale oo timirtii ay u fududaan weydana fa calaa shayin shay inuu ku afuraa la sunnaynayaa shaygaasoo xulwin macaan zabiibkii iyo xalwadii iyo wixii lamida kadalika sidaas oo kale haddii shaygaasna u fudud yahay weeyaan wa iktaaru ducaa'i ducadii oo la badiyaa la sunnaynayaa khusuusan gaar ahaan cinda alifdaari afurka agtiisa la badiyo wa iktaaru alqur'aani iktaaru qiraa'ati alqur'aan qur'aanka akrintiisii oo la badiyo ayaa la sunnaynayaa iyo wasadaqati sadaqadii oo la badiyo fii ramadaana ramadaan dhexdii intaas waa waxyaabo ka mid a waxyaabihii loo sunnaynayo qofka sooman waxyaabihii ka xaaraamta ahana wuu kuu soo sheegay waxyaabo karaaha marka oo qofka karaaha ku noqonayo kaana ka sheegaya qaarkooda wuxuu yidhi wa yukrahu waxaa loo kahanayaa lahu lisaa'imi kii soomanaa alfasdu talaantalkii iyo walxijaamatu toobintii wa madqulcilki shaygii la calalinayey oo la calaliyana waa loo kahanayaa iyo wadawqu tacaami cuntadii oo la dhadhamiyo walmubaalagatu ku xeeldheeraashaa la kahanayaa filmadmadati luqluqii lagu xeeldheeraado iyo walistinshaaqi sandaarsigii walqublatu dhunkashadii baa la kahanayaa iyo wanaxwuhaa dhunkashada wixii lamid ah idaa lam tataxarag haddii aysan ku dhaqdhaqaaqayn bihimaa dhunkashada iyo waxa lamidkaa shahwatuhu dareenkiisu waxyaaba karaahaa ayuu halkaana ka tirinayaayo waxaa ka mid ah alfasdu walxijaama talaantalkii ama istiiftiifkii sarsarkii midii loo yaqaanaba qofka uu isi sarsarayey sarsar iyo talaantal tiiftiif intaba waa la yidhaahdaaye xijaamadii baa ka mid a toobintii qofkii inuu istoobana waa karaaho labadaasba waa karaaho weeyaan wa madqulcilki almacluuq shaygii la calalinayey oo in la calaliyo shayga ay shaanigiisaba ka mid tahay inuu calaliyaana waa karaaho weeyaan maxaa yeelay shaygaas wuxuu qofka moodsiinayaa oo uu ku wahmi gelinayaa afur waa karaaho marka waxyaaba la calaliyo oo dadku un ay calaliyaan laakiin wax dhacaana iyo wax ka imaanaya iyo aan la arag inuu gawskiisa inta saaro waxyaabahaas uu sidaa u calaliyaa isagoo sooman lama ogola karaahiyo weeyaan waxaa sidoo kale karaahiyaayana wadawqu dacaam cunto in la dhadhamiyaana waa karaahiyo hiligiisaas inuu ku ogaado raashinkan inuu jilicsan yahayo uu yar bislaaday iyo inuu weli adag yahay wax dhacaan oo dhuunta gaaraya iyo lama arka dee wax la cunayee iliga iyuu sidaa u saarayaayo shaygan inuu yar jilcay dabka u saarnaa iyo inuu weli adag yahay iyo sidaasuu iliga ugu ogaanaya adaygii iyo jileecii iyo wixi lamid saasuu u dhadhaminaya waa karaaho weeyaan marka maxaa yeelay soomkii oo fasaad loo bandhiga ayaa ku sugan haddii aan loo dhibaato qabin oo baahiya aysan keenayn karaaho weeyaan soomkii oo fasaad iyo inuu buro loo bandhigo oo khatar loo geliyo ayaaba ku suganba in waxaani ay ku sidbadaan ay dhuntiisaba gaaraan baa laga yaabaa walmubaalagatu fi lmadmadati walintishaaq walistinshaaq inuu ku xeel dheeraado qofku luqluqashadii iyo sandaarsigii marka uu weese qaadanayana ayana karaaho weeyaan inuu labadaas ku xeel dheeraado luqluqii iyo sandaarsigii haddii qofku uu sooman yahay midaasina karaaho weeyaan ayana sidoo kale walqublatu wa naxwuha dhunkashadii iyo wixii lamid ah haddii aan dareenkiisu ku kacayn karaaho weeyaan haddii hadda dareenkiisa ay kicinaysana waaba xaraam oo waa masaladii hore aan soo marnay wa yukrahu waxaa loo kahanayaa lahu lisaa'imi kii soomanaa alfasdu talaantal iyo walxijaamatu toobin wa madqul cilki shaygii lacalali la calalinayey oo la calaliyana waa loo kahanayaa wadawqu dacaami cuntadii oo la dhadhamiyaa loo kahanayaa walmubaalagatu ku xeel dheeraanshaha loo kahanayaa filmadmadati luqluqii uu ku xeel dheeraado iyo walistinshaaqi sandaarsigii walqublatu dhunkashadii baa loo kahanayaa iyo wanaxwuhaa dhunkashada wixii lamid a qoorqooraysigii iyo taataabadkii idaa lam tataxarag haddii aysan la dhaqdhaqaaqayn bihimaa dhunkashada iyo wixii lamida sababkooda shahwatuhu shahwadiisu dareenkiisa haddii uusan la dhaqdhaqaaqayn oo uusan ku kacayn karaaha ayay noqonaysaa haddii kalena waaba xaraamba faslun fii ma yubiixu alfidra waxyaabihii afurka bannaynayey oo qofka aan u oggolaanaya inuu afuro ayuu u fasal yahay addaacinu qofkii duray fi sinni sanada oo weynaaday weeyaan iyo walmariidu kii jiranaa alladii kaasoo laa yurjaa lahu aan loo rajaynayn ashifaa'u caafimaad aan loo rajaynayn idaa afdaraa haddii ay afuraan labadoodii fii ramadaana ramadaan dhexdii haddii ay afuraan yalzamu waxaa ku waajibaya oo ku laasimaya kullan mid kastoo minhumaa labadoodii ka mid a muddu dacaamin raashin mudkii ayaa ku waajibaya hal mudahoo raashina mudkaasoo likulli yawmin maalin kasta u sugnaaday maalinkii walbaba hal muda walaa qadaa qadana calayhimaa korkooda ma ahan soomkaas inay soo qadeeyahayna waajibkuma ahan qofkii sanada gudagalay ee weynaaday weeyaan waa yeelkii iyo qofkii xanuunsanaa kaasoo aan la rajaynayn xanuunkan inuu ka caafimaado oo dadka xanuunkan yaqaano ahlu khibrada ah dhakhaatiirtii iyaa waxay yidhaahdeen cudurkan ka bogsan mayo qofkan iyo oo cudur laga raystaba maba ahanba oo qofkani ka caafimaadi mayo ma la rajaynayo marka xanuunkan inuu ka bogsado labadaas qofi haddii ay afuraan maalin ramadaan waxaa ku waajibaya haddii ay soomka awoodi waayaan ilaa way afurayaane waxaa ku waajibaya maalin walba oo soom ah beddelkiisii inay bixiyaan halkaa mud oo raashinka ah halkaa mud oo raashinka ah inay bixiyaan ayaa waajib ku noqonaysa goormo ayaana la bixinayaa maalin walbaba markii la gaaro maalinkaas ayaa la bixinayaa lama sii qadimi karo bishii oo dhan iyo toban beri iyo shan iyo toban beri iyo shan beri iyo horey looma sii bixin karee maalin walba markii la gaaro ayaa la bixinayaa oo qofkan soomkii markii la ogaadaba inuu horta gaaray waktigiisii maadaama uu awoodi waayey soomkan markaas ayuu raashinkii bixinayaa oo soomka beddelkiisii ah sidaas weeyaan ardaacinu qofkii duray fi sinni sanada sanada gudagalay sanadii weynanka weeyaan iyo walmariidu kii jiranaa alladii kaasoo laa yurjaa lahu aan loo rajaynayn ashifaau caafimaad idaa afdaraa labadaasi haddii ay afuraan fii ramadaana ramadaan dhexdii haddii ay afuraan yalzamu waxaa ku laazimaya kullan mid kastoo minhumaa labadooda ka mida muddu dacaamin raashin mud ah mud raashina ayaa ku laazimaya mudkaasoo likulli yawmin maalin kastaba u sugnaaday maalin walbaba halkaa mudaha laga bixinayaa walaa qadaa soo qadayna calayhimaa dushooda ma ahan hal mudahoo raashina raashinkaasoo ah quutulghaalibka meeshaas dadka joogaay raashinka ay quutaan cuntada ay isticmaalaan midda loo badan yahay raashin ah halkaa madaal halkaa mud aan idhaahdee ayaa laga bixinayaa halkaa madaal oo raashinka ayaa laga bixinayaa weeyaan raashin ceerin weeyaan marka oo la beegayo oo mudkaas ah cunto bisil lama bixin karo ma ku ansaxayso cunto bisil weeyaan maxaa haddaa dadkii soomaaliyeed ku cusuboo aad arkaysaa in la leeyahay qof afuriyo dadka sooman in la afuriyo oo sadaqada iyo khayrka la badiyo waxyaabaha sunnooyinka ay ka mid tahay ramadaanka qofkii qof sooman afuriyaahina kaa ajirgiisii oo kale ayuu helayaa laakiin qofkani ma soomi kare qof ha loo afuriyo uga dhici mayso fidyadii hal mudahoo raashina inuu bixiyo ayaa qofka waajib ku ah oo raashinkaa la beegaya oo raashin ciiriin ah weliba quutul khaalib ahoo meeshaa la joogo raashinka laga quuto midka loo badan yahay ah cunto bisil iyo qof la afuriyo iyo waxaasoo dhan ma ku ansaxayso wayajibu waxaa ku waajibaya kii xaydka qabtay iyo wanufasaa'i midii umusha ahayd alifdaaru afurid baa ku waajibaysa fii ramadaana ramadaankii ay afuraan iyo wakayrihi ramadaan kayrkiiba gabadhii macduurka ahaydee dhiigga xaydkaa qabtay iyo midii umusha ahayd oo dhiiggaa nifaaska qabtay waxaa waajib ku ah inay afuraan haddii ay soomanaayeen ama ramadaan ha ahaato soomka ay sooman yihiin ramadaan ha ahaado ama maalin kaleo aan ramadaan ahaynba ha ahaada iyagoo sooman haddiiba dhiigga uu ku yimaado inay afuraan ba horta waajib ku ah mana soomi karaan imsaak inay af haystaan oo maalintaas aysan wax cunina looma sunneeyaba iyaga haddii laakiin gabadhan dhiiggii uu ka go'o maalinkii dhexdiisa maalin ramadaan ayadoo ay ahayd ayaa maalinkii dhexdiisaa dhiiggii ka go'ay maalinta inta ka dhiman inay af haysato waa loo sunneeyaa laakiin gabadhii iyadoo weli macduura inay af haysato looma sunnaynayo inay afurtaayna waa ku waajib soomba ilaa ka asixi mayee wayajibu waxaa ku waajibayaa cala alxaa'idi gabadhii xaydka qabtay iyo wanufasaa'i midii umusha ahayd alifdaaru afurid baa ku waajibaya fii ramadaana la afuro ramadaankii iyo wakayrihi ramadaan kayrkiiba wayajuuzu waa bannaan yahay ifdaarkii afurkiibaa bannaan fii ramadaana ramadaan dhexdii lilmusaafiri kii safray buu u bannaan yahay idaa kaana haddii uu yahay safaruhu safarkiisu dawiilan mid dheer jaa'isan mid bannaan haddii uu yahay walow qadara haba awoodee cala sawmi soomkaba ha awoodee wuu u bannaan yahay afurkii walafdalu sida u fadliga badani lahukii ankii an yasuuma inuu soomo weeye idaa lam yaxsul haddaysan usoo xasilayn lahu musaafirkii mashaqatun mashaqa haddii aysan usoo xasilayno soonka uusan mashaqo daran kala kulmayn iyo dhibaato walaa yajuusu uma bannaana lilmariidi kii jiranaa afurkii uma bannaana ilaa idaa xasalat inay usoo xasilaysa maahane lahu mariidka jiran mashaqatun mashaqo mashaqadaasoo shadiidatun daran bisawmi soomka sababkii ay ugu soo xasilaysa maahane halkaana wuxuu ka sheegayaa almusaafir walmariid qofka saf iyo qofka xanuunsan in ay ruqso leeyihiin ah inay afuraan kadibna ay soo qadeeyaan soomkii aayadda qur'aanka ah ilaah ku sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale tiro maalmo kale ah ayaa laga rabaa oo ku waajiba qofkii xanuunsan iyo qofkii safray inay afuraan baa u bannaan maalmo kalena ay soo qadeeyaan maxaa shardiga marka qofka musaafirka marka ay u bannaan tahay ramadaankii inuu afuro waxaa shardiya safarkiisu inuu yahay safar dheer laba marxalo iyo ka badan intii salaada lagu qasrinaya waa inuu dhan yahay safarkiisu waana inuu yahay safar bannaan safarkii xaraamta ahaa iyo qofkii yacni caasiga ahaa looma oggola maxaa yeelay rukso weeyaanoo war rukhasu laa tunaadu bilmacaasi ayaa la yidhaahdaa ruksadana laguma tixo macaasida oo qof caasiya rukso lama siinayo iyo fasax kaas marka safarkiisu markii uu dheer yahay oo safar dheer oo laba marxalo iyo ka badan oo safarkii salaada lagu gaabin jiray haddana safar bannaan oo aan xaraam ahayn markaas ayuu rukso u helayaa inuu afuro qofkani in alla iyo intii salaada la gaabin karayba meel alla iyo meeshii qofkan ay u bannaanayd inuu salaada gaabiyo soomkiina inuu afuraa u bannaan weeyaan waxay ku kala duwan yihiin laakiin qofka sooman haddii uu safarka bilaabo safarka haddii uu bilaabo qofkani uu safarka gudagalo oo intii uusan magaaladii dhaafin oo uusan magaaladu ka safrayaba uusan ka amba bixin haddii fajarkii u dhasho maalinkaa isagaa ma gaabin karo ma afuri karo weeyaan waxaa la qallibayaa oo laga soo qaadayaa qof yacni nagaaday oo muqiima oo aan maalinkaa safrin ee xadarka ayaa la qallibayaa waxa weeyaan wuxuu safray fajarkii markii uu dhashay kadib buu safray ama weli asagoo aan magaaladii ka dhammaan o aan ka bixin baa fajarkiiba u dhashay oo soomkiiba la gaaray hadduu safro marka soomku markuu dhasho kadib haddii uu safro oo uu magaaladii ka dhammaado markii xilligii soomka la gaaro oo fajarkii uu dhashay kadib maalinkaa asagaa ma afuri karo qofku waxaa lala xoog badnaysiinayaa oo la qallibayaa dhinacaa nagaadiga laakiin salaadii markii uu magaalada ka baxo kadib ayuu gaabin karayba salaadii baa waktigeedii la gaaray isagoo aan weli tukan buu magaaladan ka ambabaxay oo uu ka safray markii uu magaalada ka dhammaado suurkeeda iyo cumraanteeda oo uu safarkii u bilowdo magaaladanba uu ka dhammaado salaadaas wuu gaabin karay maxaa yeelay musaafir buuba noqday laakiin soomka way ku kala duwan yihiin masaladaas marka safarkiisu markii uu dheer yahay oo safar bannaan uu yahay ayuu gaabin karaa walow qadara cala sawm soomkiiba ha awoodo qofkani mashaqo la-aan wax dhibaba iyadoo aysan soo gaarin buuba soomkii awoodaayo waa qofkii diyaaradda ku safray oo kale wax dhibaba kala kulmi mayaba safarkan soomkiisiina wuu awoodaa dhib yari way u bannaan tahay weli inuu afuro qofkaasi laakiin waxaa u fadli badan qofka inuu soomo haddii safarka aan dhibaata ka soo gaarayn safarka hadduusan ku dhibtoonayn inuu afuro ayaa u fadli badan inuu soomo aan iraahde inuu soomo ayaa u fadli badan haddii uusan safarkan wax dhiba kala kulmayn qofkii xanuunsanaa waa xanuunkii haddee la rajaynayay inuu ka caafimaado caadiga ahaa weeyaan xanuunkaan laga caafimaadayn waa lasoo sheegay asaga qofkaa asagaana uma banaana inuu afuro ilaa soonka inuu kala kulmayo ma aana dhibaato daran haddii mashaqo fara badan uu soomkan kala kulmayo markaasun baa loo ogol yahay inuu afuro dhib buu ka baqayaa inuu soo gaaro jirkiisii in dhib soo gaaro ayuu ka baqayaa in xubin qallashuu ka baqayaa indhihii inay dhacaan buu ka baqayaa marba haddii uu dhibkaa faraha badan kala kulmayo soomkan markaasaa loo ogol yahay inuu afuro qofka jirani wayajuuzu waa bannaan yahay afurkii fii ramadaana ramadaan dhexdii buu bannaan yahay lilmusaafiri kii socdaalay buu u bannaan yahay idaa kaana hadduu yahay safaruhu safarkiisu dawiilan mid dheer jaa-izan mid bannaan haddii uu yahay walow qadara haba awoodee cala sawmi soomkaba ha awooda dhib la-aane wuu u bannaan yahay afurkii walafdalu sida u fadliga badani lahu musaafirkii an yasuuma inuu soomo weeye idaa lam yaxsul haddii uusan u soo xasilayn lahu musaafirka mashaqatun dhibaato darane haddii aysan usoo xasilayn walaa yajuusu uma banaana afurkii lilmariidi kii xanuunsanaa ilaa idaa xasalad inay usoo xasilaysa maahane lahu mariidka jiran mashaqatun dhibaato mashaqado shadiidatun daran bisoomi soomka darta ay ugu soo xasilaysa maahane wayajuusu waa bannaan yahay ifdaarkii afurkii waa bannaan yahay lilxaamili gabadhii uurka lahayd buu u bannaan yahay iyo walmurdici midii nuujinaysay idaa khaafataa markii ay baqaan labadoodu minasawmi soomka ay dartii ay u baqaan minasawmi markii ay ka baqaan soomkii calaa anfusihimaa naftoodana ay u baqaan aw calaa awlaadihima ama ilmahooda ay u baqaan gabadhii ilmaha nuujinaysay iyo gabadhii uurka lahayd ayana waxaa u bannaan labadaa gabdhood inay afuraan waa goorma waa markii ay baqaanoo ama ay naftooda u baqaan ama ay ilmahooda u baqaan oo midaan uurka lihina in ilmahani ka soo baxaan bayba ka baqaysaa midaan ilmuhu ay nuugayaanna in ilmihiiba ay caana ka waayaan ayay ka baqaysaa labadaba waxaa u bannaan inay afuraan haddii ay ama naftooda u baqayaan ama ay ilmahooda u baqayaan waan gaadhi doonaa kuwii kafaaro lagu yeelanayo iyo kuwan lagu yeelanayn wayajuusu waa bannaan yahay ifdaarkii afurkii lilxaamili tii uurka lahayd buu u bannaan yahay iyo walmurdici midii wax nuujinaysay idaa khaafataa haddii ay cabsadaan minasawmi soomkii ay ka cabsadaanoo calaa anfusihimaa naftoodana ay u baqaan aw calaa awlaadihimaa ama ilmahoodii ay u baqaan soomkan dartii bay naftoodii u baqayaan ama ay ilmahoodii u baqayaan wayajibu waxaa waajibaya alqadaa'u qadaa ayaa ku waajibaya calaa haaulaa'i kuwaas kullihim dhammaantood intii lasoo sheegay oo dhan qada ayaa ku waajibaya gabadhii xaydada ahayd midii umusha ahayd musaafirkii qofkii jiranaayee la rajaynaya xanuunkan inuu ka bogsado midii uurka lahayd tii ilmaha nuujinaysay intaa lasoo sheegay oo dhan qada ayaa ku waajiba wayajibulqadaa'u qada ayaa ku waajibaya calaa haaulaa'i kuwa dushooda kullihim dhammaantoodba wa idaa faata sawmu soomkii haddii uu ku tago bikayri cudrin cudurdaar la'aan wajaba waxaa waajibaya qadaa'uhu soomka la qadayntiisii cala alfawri degdeg loo soo qadeeyo fa in faata haddii uu ku tago laakiin soomkii bicudurin cudurdaar haddii uu ku tagana wajaba qadaa'uhu soomkii in lasoo qadeeyo ayaa waajiba cala ataraakhi dibdhac loo soo qadeeyo dibdhigid loo soo qadeeyo taraakhi loo soo qadeeyo weeyaan walafdalu sida fadliga badanina attacjiilu degdejin weeyaan soomkii qadihiisii la dedejiyo qofkan haddii soomkii uu ka tago cudurdaar la-aanna uu soomkii uga tago qofkii cudurdaar la-aan buu u afuray isagoo wax cudurdaaraba aan haysan buu afuray waxbuu cabbay waxbuu cunay si ulakacuhu u afuray hameenkii inuu soomkii niyoodo ayuu iska daayo oo si ulakacuhu u daayey ma iloobine si kastaba ha ku dhacdee qofkii cudurdaar la-aan afura maalinkaas ka tegey inuu soo qadeeyo ayaa waajiba waajibkaasina waa fawri degdeg inuu usoo qadeeyo ayaa waajib ahoo markii ramadaankuba dhammaado maalinkaa ciidda oo aan la soomi karin maahane maalmaha ka dambe maalinka ku xigaba inuu degdeg u soomo ayaa waajib ku noqonaysa maxaa yeelay tacaddi ayuu sameeyey macsidii marka ka imaanaysay tarkigii uu soomkan ka tegay oo uu ku tacadiyey macsidaas si uu uga baxo ayaa waxaa waajib ku ah degdeg inuu usoo qadeeyo horeba uu ka soo qadeeyo haddii laakiin cudurdaar uu soomkani uga tegay qofkan musaafir buu ahaa mariid buu ahaayo wuu jiranaa cudurdaar haddii uu soomkan uga tegayna inuu soo qadeeyahay waa waajib laakiin degdeg inuu markaa usoo qadeeyahay waajib ma ahan taraakhi weeyaan iyo dibdhac xilligii uu rabo unbuu soo qadayn karaa ee hadda dejiyo hadda degdeg ha u qadeeya waajib ma ahan waxaa laakiin sunnadu ay tahay inuu dedejiyo qadaha soomkii cudurdaarka uga tegey waxaa loo degdegayaa baraa'atu dhimma in qofkan dhimmadiisa la beri yeelo oo soomkii lagu lahaa uu iska beri yeelo taas ayuu u degdegayaa waidaa faata sawmu soomkii haddii uu ku tago bikayri cudrin cudurdaar la'aan wajaba waxaa waajibaya qadaa'uhu soomkii oo lasoo qadeeyo calalfawri degdeg loo soo qadeeyo fa in faata haddii uu ku tago soomkii bicudrin cudurdaarna wajaba qadaa'uhu soomkaa oo la qadeeyo ayaa waajiba cala taraakhi taraakhi iyo dibdha dibdhig loo soo qadeeyo wal afdalu sida fadliga badanina attacjiilu dedejin weeyaan soomka qadihiisii la dedejiyo faslun fima yalzamu bilisbaari afuridda waxyaabihii ka laazimayey ayuu u fasal yahay markuu qofku afuro waxyaabihii ka dhalanaya afuriddiisaas man faatahu qofkii uu ka tago siyaamun soom qofkii uu ka tago soomkoo min ramadaana bishii ramadaan ka mid a bicudrin cudurdaarna uu uga tegey oo wamaata haddana dhintay qabla an yatamakana intuu suuro gashaday ka hor min qadaa'ihi soomkii oo la qadeeyo intuusan suuro gashan soomkii oo la qadeeyo ka horna dhintay falaysa lahu qofkaas uma sugnaanin tadaarukun soo haleelsi ramadaankii uu soo haleelsado oo fidyo amase qado midkooduu ku soo haleeshado qof alla iyo qofkii uu ka tegay soon ramadaan cudurdaarna uu uga tegay ama musaafir ah ama xanuunsanaa cudurdaar uu uga tegey haddana dhintay ka hor intaysan u suuro gelin soomkaa inuu soo qadeeyo wax soo haleelshiya inuu soo haleelsado maalinkaas oo u ama fidyo la yimaado ama qade ama fidyo laga bixiyo asagii waaba dhintaye dushiisa ma ahan weeyaan in ama laga soomo ama fidyo laga bixiyaay waxba dushiisa ma ahan qofkaas soom baa ka tegay ramadaan cudurdaar buu uga tegay soomkii wuxuuna dhintay qofkii asagoo weli aysan u suuro gelin soomkii inuu soo qadeeyo bishii ramadaan buu xanuunsanaa maba soomi karinba bishii ku xigtay oo dhanna wuuba xanuunsanaayo maba uusan soomi karin oo suuragalba uma ahayn inuu soomkii soo qadeeyo sidaasuu ku dhintay wax laga bixinayo iyo wax laga soomayo male qofkaas soomkaa inuu soo haleeshadaahina waajibba ku noqon mayso oo ama qade ama fidyo uu la yimaado man faatahu qofkii uu ka tago sawmun soom oo min ramadaana ramadaan ka mid ah bicudrinna uu uga tago cudurdaar oo wamaata dhinta qabla an yatamakana intuusan suuro gashan intuusan makansan ka hor min qadaa'ihi soomkaasoo la qadeeyo uusan makansan falaysa lahu qofka uma sugnaanin tadaarukun soo haleelsi soomkii lasoo haleeshado oo fidyo iyo qado midkood lagu soo haleeshado fa in maata laakiin qofkii haddii uu dhinto bacda tamakuni suurogashigii kadib min alqadaa'i qadihii la suuro gashado fa imaa an yasuuma inuu ka soomo canhu qofkaa xaggiisa weliyuhu weligiisii iyo wa imaa an yudcima inuu quudiyo weligii canhu qofkaa dhintay xaggiisa muddan mud uu ka quudiyo likulli yawmin maalin kastaba uu ka quudiyo mudkaas labadaas mid un baa u bannaan weeyaan labadaas mid un weeyaan qofkii waa dhintay soom baana lagu lahaa soomkaasna wuu qadayn karay waxaa u suuro gashay inuu soomkaa qadeeyo laakiin ma uusan qadayn sidii buu ku dhintay qofkii qofkii weligiisa ahaa qariibkii qofkii qofkan u dhowaa waxaa u bannaan waxaa laga rabaa tadaaruk baa horta waajibaya in qofkaa soomkii laga soo haleelsado ayaa waajibaya laba mid unbuuna ku imaanayaayo inuu weligii ka soomo ama qof ajnebiyihi uu ka soomo oo maydkani uu u idnay qof buu kala dardaarmo oo u idno wuxuu yidhi haddii aan dhinto niyaw iga soom maalmihii la igu lahaa ama ma ahana weligaa u idnay qofkii qofkaan dhintay weligiisa ahayoo qariibkiisa ahayoo u dhowaa oo la rabay inuu ka soomaa qof kale wuxuu ku yidhi niyaw bal ka soon aabbahay ama hooyaday ka soon buu yidhi maalmihii lagu lahaa ee anti dawid ka tegey in weligii marka isagu uu ka soomo ama qof kale oo ajnebiya uu u idno oo yidhahda waalidkay ka soon ama qofkaasoo maydkiiba uu u idnaya welintuusan dhiman iyo wa imaa an yudcima canhu ama inuu raashin ka bixiyo uu ka quudiyo maalin walbaba hal mud uu ka bixiyo labadaas mid unbaa laga rabaa inuu ka soomo ayaana fadli badan ayaa la leeyahay qofkii soomka uu ka tegey oo isagoo qadayn kara haddana dhintayoo weli aan qadayn soomkii qofkii weligiisa ahaayee u dhowaayo oo qariibkiisii ahaa inuu ama ka soomo qofkaas ama uu ka bixiyo raashin oo maalin walbaba hal mud ka bixiyo labadaas mid unbuu samaynayaa waa sidaas masaladii hore ayay farac ka tahayoo haddii qofka ramadaan uu ka taga maalmo ka mida cudurdaarna uu ku tago isagoo aysan u suuro gelin maalmihii inuu qadeeyana uu dhinto qofkaasi waxba laguma lahan tadaaruga fa in maata laakiin qofkii haddii u dhinto bacda tamakuni suuragashiga kadib min alqadaa'i la suuro gashado makansiga la makansado qadihii kadib haddii uu dhinto fa imaa an yasuuma inuu ka soomo canhu qofkaa xaggiisa weliyuhu weligiisa inuu ka soomo iyo wa imaa an yudcima inuu ka quudiyo canhu qofkaa dhintay xaggiisa weligii muddan mud raashina inuu ka quudiyo likulli yawmin mudkaasoo likulli yawmin maalin kasta u sugnaaday inuu ka quudiyo labadaas mid un weeyaan waman qofkii laazimahu ay uu ku laazimay qadaa'u shayin shay in la qadeeyaayay uu ku laazimay shaygoo mid ramadaana ramadaan ka mid ah oo wa akharahu dib dhigay bikayri cudrin cudurdaar la'aanna dib dhigay wajaba xataa jaa'a ilaa uu ka yimaado ramadaanu ramadaan uu ka yimaado ramadaankii alakharu ee kale wajaba caleyhi qofka korkiisa waxaa ku waajiba maca alqadaa'i qadaha la jirkiisa likulli yawmin maalin walba dartii waxaa ugu waajiba muddun hal muda ayaa ku waajiba oo min dacaamin raashin ah wayatakararu wuuna soo noqnoqonayaa almuddu mudkii raashinka ahaa bitakaruri siniina sanadaha soo noqnoqodkooda ayuu asna ku soo noqnoqonayaa qofkii lagu lahaa soom qadaa qada ayaa ku waajibay qofkan buuna dibdhigay lagu lahaa cudurdaar la'aan ayuuna u dibdhigay ilaa ramadaankii labaad uu ka soo galo qofkaas waxaa ku waajiba maalmahaas inuu soo qadeeyo fidyana waa ku waajiba maalin walbaba hal muda inuu bixiyo ayaa waajib ku ah maxaa yeelay fidyatu taakhiir ayaa la yidhaahdaa dibdhigiddii uu ramadaan uu qadihii dibdhigay ilaa ramadaankii kale uu ku soo galo dibdhiggaa dartii ayaa loogu yeelanayaa fidyadan oo sidaa darteed buu fidyada u bixinayaa halkii mud ahaa halkii madaaloo raashinka ahaa ee fidyada ahaayee la rabay inuu bixiyahina wuu soo noqnoqonayaa mar walba oo sannaduhu ay soo noqnoqdaan ramadaankii lasoo dhaafay baa maalmo ka tageen qofkan wuu qadayn karay sanadkii oo dhan ma qadayn kuxigay baa u soo galay waxaa laga rabaa maalin walbaba inuu mud bixiyo ramadaankiina uu soo qadeeyo weli ma uusan qadayn ramadaankii labaad baa ku soo galay haddana maalin walba laba mud buu bixinayaa ramadaankii saddexaad baa ku soo galay iyadoo weli lagu leeyahay maalin walba saddex mud buu bixinayaa mar walba sanadku uu soo noqnoqdo mudkiina waa soo noqnoqonayaa weeyaan waman qofkii lazimahu uu ku laazimay qadaa'u shayin shay in la qadeeyaay uu ku waajibay shaygoo mid ramadaana ramadaan ka mida oo wa akharahu haddana dib dhigay qadihii bikayri cudrin cudurdaar la'aanna u dib dhigay xataa jaa'a ramadaanu ramadaankii ilaa uu ka yimaado al akharu ee kale wajaba caleyhi korkiisa waxaa ku waajiba maca alqadaa'i qadaha la jirkiisa likulli yawmin maalin walba dartiina waxaa ugu waajiba muddun hal madaaba oo min dacaamiba oo min dacaamin raashin ah ama likulli yawmin xaal uu u sugnaaday maalin walbaba muddun oo min dacaamina baa ku waajiba hal mud oo raashina inuu bixiyo hal madaal ayaa waajib ku ah maadaama uu dib dhigay qabdihii cudurdaar la-aanna uu dib dhigay qofkii cudurdaar u dib dhigay marka qofkani ramadaankii maalmaha ka tegey cudurdaar bayna uga tageen maalmahaasi oo wuu xanuunsanaa kow iyo tobankii bilood oo dhan oo sanadkana wuu xanuunsanaayo ramadaankiiba maba qadayn karinba wax awooda umaba uusan helin oo uu ramadaankaa soo qaday uu kusoo qadeeyo iyo tobankii bilood iyo tobankii biloodba sidiiba u xanuunsanaa weli ramadaankii labaad baa kusoo galay qado unbaa lagu yeelanayaa maahane raashinkii lagu yeelan mayo maadaama inuu qadeeyahayba aysan uba suuro gelinba laakiin qofkii cudurdaar la-aan dib dhigay qadihii ilaa soomkii labaad uu ku soo galo kaas weeyaan midka qadaha iyo laga rabaa iyo fidyada wada jirta wa yataqararu waana soo noqnoqonayaa almuddu mudkii raashinka ahaa bitakaruri siniina sanadaha soo noqnoqodkoodii ayuu asna ku soo noqnoqonayaa wakadaa saas oo kale ayaa yajibulmuddu mudkii uu ugu waajibayaa macal qadaa'i qadaha la jirkiisa cala alxaamili gabadhii uurka lahayd iyo walmurdici tii wax nuujinaysay idaa afdarataa haddii ay labadoodu u afuraan lilkhawfi cabsi calaa awlaadihimaa ilmahooda ay u cabsanayaan faqadoo keliya gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha nuujinaysay inay afuraan baa u bannaan waa tii lasoo yidhi haddii ay u afureen labadoodu cabsi ay u cabsanayaan ilmahooda oo tii uurka lahaydna in ilmihii ka soo baxaan bay u cabsanaysaa tii kanana ilmahani in ayy wax ay ka nuugaanba ay ka way ka waayaan oo caanahay u baqaysaa iyana ilmaha dartood haddii ay u afureen labadoodu qadana waa lagu yeelanayaa mudkii raashinka ahaana waa lagu yeelanayaa labadiiba waa lagu yeelanayaa oo waxaa la yidhaahdaa afur kasta oo laba nafi ay ku raaxaysatay laba shay ayaa ka waajibta afur walba oo laba nafi ay ku raaxaysatay laba shay ayaa ka waajibta oo qado iyo fidyo waajibaya ka waajibaya afurkan ayadiina way ku raaxaysatay ilmahan ay dartoodu afur haysteen haysteen waxaa lamid ah qof biyo ku dhacay ayuu arkay qofkaa dartii buu afuray biyihii buu inta galay tuuray buu ka tuuray baadiyo qof baadiyo qofkii uu ka soo saaray qaddihii iyo fidye ayaa laga rabaa wada jira maxaa yeelay afurkiisaan laba naf baa ku raaxaysatay weeyaanoo qofkaasuuba ku badbaadiyey xataa xoolihiisii haddii ay oon u baaba'ayaan oo inuu afuro maahane si kale uusan ku waraabin karin xoolahan ee uu sidaa darteed u afuray qadihii iyo fidyadii baa lagu yeelanayaa afurkiisaan laba naf ayaa ku raaxaysatay laba shay baa ka waajibaysa marka waa sidaas wakadaa saas oo kale u yajibulmuddu mudkii uu ugu waajibayaa macal qadaa'i qadihii la jirkiisa ayadoo qadihiina la iska rabaa mudkiina ku waajibayaa cala alxaamili gabadhii uurka lahayd iyo walmurdici midii wax nuujinaysay idaa afdarataa haddii ay u afuraan lilkhawfi cabsi calaa awlaadihima ay u cabsanayaan ilmahooda faqad oo keliya waa markii ay u afureen cabsanaya cabsanayaan ilmihii keliya ee waxay u afdii naftooda unbay u baqayaan keliya oo middanina wayba iska xanuunsan yihiin oo mid waliba nafteeday u baqaysaa waxba laguma leh naftoodana waa u baqayaan ilmihiina waa u baqayaan labadoodii oo wada jira waxba laguma leh qado unbaa lagu leeyahaye raashin laguma leh laakiin marka ay u baqaan ilmahooda oo qura oo afurkan labadaa nafi ay ku raaxaystaan markaa weeyaan marka qadihii iyo mudkii raashinka ahaa labadiiba lagu yeelanayo hadda waxaaba la yidhi oo loo jawaabay xataa idaacadaha aynu ka maqlaynay in la yidhi gabdhaha sidaasa gabadha markay ama uurka leedahay ama ay ilmaha nuujinayso raashinun ha bixise waxba yaysan soomin qado lagama rabee raashinun bay bixinaysaa wax qadaho lagu leeyahana lama arko markaasaa gabdhuhu waxay leeyihiin qaarkood kow iyo toban sanaba ma aanan soomin oo lasoo dhaafay kow iyo toban ramadaan oo lasoo dhaafay ma aanan soomin maxaa dhacay marna uur baan lahayn marna ilmaana nuugayay marka culammadana waxay yidhaahdeen raashin un bixiya wax qadala idinkuma leh halkaasay maraysaa marka halkaasaa la marsiinayaa ummaddii soomaaliyeed waman afdala qofkii ku afuro biljimaaci jimaac qofkii ku afuro galmo fii nahaari ramadaana ramadaan maalinkii yucazaru waa la tacziirayaa qofkaas waa la ganaaxayaa horta tacziir wa tajibu waxaana ku waajibaysa caleyhi korkiisa alkafaaratu kafaaradii alcudmaa ee weynayd wahiya kafaarada weyni cidqu raqabatin qoor oo la xoreeyo weeyaan naf oo la xoreeyo addoon naftaasoo mu'minatin ilaahay rasuul rumaysay taasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebihii fa in lam yajid haddii uusan helayn addoon uu xoreeyo ama wax uu ku xoreeyo fa siyaamu shahrayni laba biloodoo la sooma ayaa ku waajibaysa labadaa biloodoo mutataabicayni ee israacraacsan oo xidhiidha fa in lam yastadic haddii uusan awoodinna oo labadii biloodoo xidhiidhkaahayd uusan soomi karin fa idcaamu sittiina lixdan la quudiya ayaa ku waajibaya miskiinan oo miskiin likullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhu masaakiinta ka mid a muddun hal madaal baa u sugnaado min dacaamin raashin ah qofkii maalin ramadaan fasaadiyey oo jimaac ku fasaadiyey asagoo si ula kaca u samaynaya oo waxa weeyaan si camdiyahoo maagana u samaynaya jimaacaasna soomka dartii miduu ugu dambaabayaa maalinkii ramadaanna fasaadiyey maalintii oo dhanna ku baaqi ahaa qofkaani inuu ahal u yahay ramadaan maalinkii dhexdeeda haddii uu waasho iyo waxba lagu yeelan mayo maalinkii oo dhanna inuu caafimaad qabay oo qof soom uu ka suuroobo uu ahaa waa shardi ah shuruud fara badan bay leedahay qofkaas marka waxaa waajib ku noqonaysa kafaaradii weyneyd in la tacziiraayo horta waa waajib baa laleeyahay waa sida raajix ah in la tacziiro maalinka inta ka dhiman inuu af haystaana waa waajib sidoo kale kafaaratulcudmaa kafaaradii weyneydna waa lagu yeelanayaa kafaaradaas oo ah inuu addoon mu'minada xoreeyo addoontaasoo ceebo oo dhan ka nabad gashay hadduusan addoon helayn ayadii oo dhanba ama wax uu ku gaduusan helayn laba bilood oo xiriira inuu soomo labadaa bilood xoomi karin oo xoomi karin oo xiriirkaana lixdan miskiin inuu quudiyo oo halkii miskiinba hal mudahoo raashina uu siiyo intaasunbaa kafaaradii ka ridaysa waa tii xadiidku caddaynayey ninkii nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yii rasuulka ilaahu waa halaagsaday waa halaagsaday maxaa kugu dhacay anoo sooman baan maanta ku dhacay buu yidhi xaaskaygii ma heli kartaa buu yidhi waxaad ku xoray sida addoon maya laba bilood oo xidhiir ah ma soomi kartaa ma soomi karuu yidhi haddeeraanba bil baanba adkaysan waayo aan sugi waaye laba bilood oo xidhiir iyo xaggee bay joogtaa ma heli kartaa buu yidhi lixdan miskiin waxaa ku quudisid maya ayuu yidhi rasuulka ilaahu nebigu waa iska aamusay calayhi salaatu wasalaam cabaar markii la joogay baa timir nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam goosaro timira timir ayaa loo keenay timirtii buu nebigu inta siiyey buu wuxuu yidhi kafaaradii isaga bixiyo lixdan miskiin sii buu yidhi timirtan markaasuu yidhi ilaa baan ku dhaartay maa bayna laabatayhaa labada buuroodoo wuxuu yidhi magaalada qoys iga fakri badan inuusan ku sugnayn buu yidhi iyo ma cid kale aan ku sadaqaysanayaa buu yidhi reer naga baahi badan naga sabool badaniba ma jiree ma cid kalean siinayaa buu yidhi ilmahaygiyo cid ka baahi badanba labada buurood dhexdooda ma deganee ayaga sii buu yidhi nabiga cala salaam wasalaam marka xadiidkaas nebigu uu yidhi ilmahaaga sii macnaheedu waxaa weeye sida culammadu ay marayaan jumhuurtu raashinkaan ilmahaaga sii timirtaanoo ayaga ku sadaqayso laakiin kafaaradii weli waa lagugu leeyahay lixdan miskiin ayaa la rabaa inuu siiyo maahane wixii qofku uu ilmihiisa iyo reerkiisa siiyo kafaaradii ma ka ridayso marka adiga dimmadaada ayaa lagugu leeyahayoo weli kafaaradii dimmadaada ayay baaqi ku tahay laakiin raashinkaan ilmihii iyo dadkii baahnaa sii weeyaan timirtan aad tidhi qoys naga baahi badan lama arko ilmahaaga iyo ahalkaaga ku sadaqaysa ayada kafaaradiina sidii bay kuugu taagan tahay oo dimadaada ayaa lagu leeyahay waa sidaas ee ma ahan macnuhu raashinkii uu bixiyey oo la yidhi ilmahaaga iyo reerkaaga ku sadaqayso inuu kafaaradii ka ridayo lixdan miskiin ayaa ladan aradan miskiin walbana hal muda ayaa la siinayaa middaan marka sadaqa ahaan ilmahaagii ilmahaagii ku kafaaradiina weli un dimadiisii lagu leeyahay ayaa xadiidka ayaa xadiidkaa lagu fasiray waman afdara qofkii afura biljimaaci galma ku afura fii nahaari ramadaana ramadaan maalinkii yucazaru waa la ganaaxayaa qofkaas waa la tacsiirayaa watajibu calayhi waxaana ku waajibaysaa alkafaaratu kafaaradii alcudmaa ee weynayd wahiya kafaarada weyni cidqu raqabatin addoon oo la xoreeyo weeyaan addoontaasoo mu'minati ilaahay rasuul rumaysay taasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebihii ka nabad gashay ceebaha dhibaya oo dhibaato u keenaya qofkan addoonkaahi inuu shaqeeyo oo qiimihiisii ridaya addoon ka nabad gashay weeyaan fa in lam yajid haddii uusan helayn addoontii ama wax uu ku iibiyo uusan helayn fa siyaamu shahrayni laba bilood oo la soomo weeyaan oo mutataabicayni xiriirta fa in lam yastadic haddii uusan awoodin oo labadii bilood oo xiriirkahayd uusan soomi karinna tina tina lixdan la quudiya ayaa ku waajiba miskiinan oo likullin likullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhum masaakiinta ka mid a oo la siinayaa muddun hal madaal hal mudd baa la siinayaa oo min dacaamin raashin ah wallahu subxaanahu wa tacala aclam